galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiis ah bisha febraari ay tahay sanadka iyosanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacaguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn maxaabiistii u horreysay oo falastiiniyiina ayaa la arkay iyagoo ka tegaya west banki ka hor inta aan lagu beddelan afar la haystayaal israa'iiliyiina oo xamaas ay haysatay ra-iisul wasaaraha britain kii stamarna waxa uu martigelin doonaa madaxda ama hogaamiyaasha yurub bas u muuqday inuu waday maxaabiis falastiiniyiina ayaa la arkay iyagoo ka baxaya xabsi israa'iil ay leedahay oo ku yaala west bank aragtida maxaabiistan ayaa imanaysa iyadoo israa'iil lagu waday inay sii dayso ku dhowaad lix boqol oo maxaabiis falastiiniyiina iyadoo lagu bedelanayo xamaas oo afar meyd oo israa'iiliyiin ay xamaas haysatay markaasi gacanta loo gelinayo israa'iil ayaa mar hakisay sii deynta maxaabiistan taasoo shaki gelisay heshiiska xabad joojinta ee aan lugta ku taagnayn ee ay la gashay xamaas ra-iisul wasaaraha britain kii stamer ayaa martigelin doona madaxda yurub oo ay dhici karto inuu xataa ku jiro madaxweynaha ukrain si ay uga wada hadlaan sidii looga jawaabi lahaa qorshaha maraykanku uu nabad uga dhalinayo dalkaasi ukrain shirkan ayaa lagu wadaa inuu dhaco maalinta axadda ee soo socota ee bisha maarsa ay tahay labo iyadoo la filayo in madaxweynaha maraykanka donald trump uu kula kulmo valadimir seleniski magaalada washington d c madaxweynaha ukrain ayaa cadaadis maraykanku waxa uu ku saarayaa inuu saxiixo heshiis macdan badan ukrain ay markaasi kula wadaagayso dalkan maraykanka iyadoo macdantaasi ay la wadaagaysa maraykanka lagu qiyaasayo in qiimahoodu ay balaayiin dollar yihiin master seleniska ayaa sheegay inuusan saxiixi doonin heshiiskan haddii uusan ballanqaad dhanka amniga ka helin maraykanka iyo weliba hub iyadoo britain ay martigelinayso madaxda gobolkana madaxweyne trump ayaa waxaa laga dhadhansaday inay u badan tahay inuu la kulmo madaxweynaha ruushka valadimir putin khubarada ku takhasustay arrimaha soo galootiga ayaa sheegay in qorshaha madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku doonayo inuu soo saaro waxaa loo bixiyey viisada dahabka oo u ogolaanaysa dadka soo galootiga ee bixiya shan milyan oo dollar inay helaan sharciga maraykanka lagu joogo ee green karka la yiraahdo aysan u badnayn in dad badani ay qaadan doonaan ama aqbali doonaan madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay qorshahan uu ku doonayo inuu ku bixiyo ilaa toban milyan oo fiisooyina isagoo gaar ahaan ku beegsanaya ardada ajaaniibta ee wax ka barta jaamacadaha qaaliga ee dalkaasi maraykanka hase yeeshee dadka dhaliilsan ayaa sheegay in viisadan aysan dad badan soo jiidan doonin maadaama dadkaasi canshuur badanna laga qaadayo marka lagu sii daro lacagtaas badan ee ay ka bixiyeen viisada dalku joogidda ah hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalkan australia ayaa ra-iisul wasaaraha waxa uu ku dhaliilay inuu ku guuldaraysatay inuu dadka u kala caddeeyo waqtigii wasaaradda gaashaandhigga dalkan australia loo sheegay in chinesku ay dhoolatusyo xabad saxa ay ku ridayeen ay ka sameeyeen badda tasman c la yiraahdo taliyaha ciidanka qalabka sida ee dalkan australia david johnson ayaa dhegeysi baarlamaanka waxa uu shalay oo arbaca ahayd u sheegay in milatariga new zealand ay ilaalinayeen maraakiibtaasi china aanse lala socodsiin ciidanka difaaca australia ilaa saacad uun kadib markii baylood waday diyaaradda virgin blue ah uu la socodsiiyey hay-adaha duulimaadka ee dalkan australia saadaasha hawada berita oo jimca magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo toddoba sydney sidoo kale waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo sagaal halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo saddex senti oo dollarka maraykanka ah